iminka waa qaybtii labaad kelimaad laga jeediyey munaasabad ballaaran oo lagu heshiisiinayay beelaha gaal jecel iyo geeladle kuwaas oo dad iska dilay muddo hadda laga joogo saddex bilood tan iyo xilligaasina waxaa ku dhex jiray wulaadda wilaayada islaamiga ah hiiraan iyo baay iyo bakol xalay waxaad dhagaysateen codadka waaliga wilaayada islaamiga ah baay iyo bakol suldaanka guud ee beesha geelad leh iyo waxgarad beesha ka tirsan caawa waxaan idiin soo gudbin doonnaa hadallada ay jeediyeen waxgaradka gaaljecel laakiin iminka waxaan ku hormarayaa waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan sheekh guuleed abuunabhaan oo la dardaarmay labada been bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin sali allahu wasalama calaa nabiyina moxamed waaalihi wasaxbihi ajmaciin awalan allihiina abuuraybaa mahad iska leh nicmooyinka ilaahay uu noo galay oo tirada badan baan ugu mahad celinaynaa allah subxaanahu wa tacaala haaniyan ka qaybgalayaasha mu'tamarkan qiimaha badan dadkii ka soo qaybgalay oo dhan hadday wilaayaadka islaamiga a yihiin hadday nuqabadii iyo ugaasyadii yihiin dadkii labada beelood matelayey oo ikhyaarta hadday yihiinba waa u mahad celinaynaa jazaahum allahu khayran iyo gaar ahaan raggii iclaanka ka socday ayaga laftooda ee si gaara runtii walaalaha dhaqanka ah ama nuqab ahaan noqdeen ama ugaasyadii labada beelood juhdiga ugu badan iyo dadaalka ugu badanna ayaga bixiyey si gaarahan ugu mahad celinayna jazaahum allahu khayran sida oo kale muxaafadada tiyegle ragga ka socday oo noo khidmaynayey iyo guud ahaan wilaayadooda bay ee bakool gogosha iyo khidmadaba ayagu iska lahaa iyaguna waxaan leenahay alla subxaanahu wa tacaala idinka abaalmariyo dadaalkii iyo juhdiga aad bixiseen intaa markaan ka gudbo waxaa iska xusid mudan oo runtii lafteeda aan hilmaan lahayn ragga ikhyaartoo tirada badan oo labada beelood ka socday ma ilowsanin in aad tihiin dad waxtar ah haddii dhaganuglaantiinna iyo u jilicsanaantiinna hadalka nuqabada iyo ugaasyada iyo wilaayaadka aan la heli lahayn waxba ma qabsoonteen fahamku waa roon yahay welina dhib waa jiraa waa idinkaga mahad celinaynaa runtii isla fahamka iyo isu jiidjiidka iyo isu dulqaadashada iyo isu tanaasulka iyo qaabka aad u warmaqlayseen nuqabadiinna waa idinkaga mahad celinaa kulba inta dhimanna allah subxaanahu wa tacaala baan ka rajaynayna inuu noo dhammaystiro intaa kadib war ma dhinna annaga waxaan maraynaa wakhti nuqabadeenna ay nagu filnaadaan oo ay dhowdahay inaan waali loo baahan waxyaabaha musaalaxaadka iyo qorshaha noocaasa inuu dhaqankeenna nagu filnaado oo wulaadda uu ka kaafiyo wakhtiga aan hadda maraynaa wakhtigaa weeye wixii tawciyaad ahaa ama tawjiihaad ahaa ama ta'kiidaad ahaa waxaa yidhi ikhyaartii hadashay waxaan un ugu laamayaa waxay tahay waa la ballamay wixii lagu ballamo meesha ku qornaa waa wixii aad ku heshiiseen oo aan goobjoogga u ahayn waxaan rabaa aniga inaan dareensiiyo naftaydii tiinaba waxay tahay waxa in la fuliyo inaan la is-illowsiin wixii aan qornay oo halka aan ku qornay kaama dhacdoy laguu saar wey kulka waa noo saaran tahay ha hilmaamina walaalahana reer geleedlow ha hilmaamina war walaalaha reer gaal jecelow ha hilmaamina ballamuhu way badan yihiin meesha xuquuq baa ka dhalatay sida ay wax u adag yihiin waa sida annaga aan dunuubta u galnay waa sidaan xumaanta u samaynay ka turjumaysaa qadihii iyo raggii dhaawaca waa soo xukumayaan isdaarki waa soo baxayaayoo waa lidiin keeni haddaba geelan afarta boqoloo neef ahoo qoran oo nolosha lagu soo istaajinaya oo sida sharciga ilaahay uu u sheegay loo keeni doona ayay ku biiraayaan hadhow la ima sheegin ma jirto hadda ilaahay ha laga baqo soomaalidu waxay tidhaahdaa ama afeef horo lahow ama adkaysi dambe lahow war ilaahay aan ka baqno ballanka aad qaaddeen muslimiin baan annagu nahay waa ballannaye ballankaan ha fulo shaqaalaan idiin nahay nagu shaqaysta aan idinla shaqaynay waxaanan idinka rabnaa nadhaha laakiin wixii aan ku ballannay sidaan ugu ballanay ha u fuleen ku fikira warqadihii waa laydin siinaya isdaarkii soo baxay oo heshiiska ee bayaankii la akhriyey waa laydin siine muraajiceeya warqad intaad duuduubtaan meeshaa ku ridina warqadaanoo laga shaqaysiina wax ma qabsoomaayaan muraajiceeya awo odayaashii war warqaddii maxaa ku qornaa qodob hebel ma qabannay maxaa noo dhiman baa laydinka rabaa waxyaabaha noo dhiman oo loo ixaaleeyey qismiga musaalaxada iyo cilaaqaadka xarakata shabaab almujaahidiin waxay qayb ka ahaayeen wixii idiin dhexeeyey oo aan ka wada hadlaynay wakhti dhow hadduu alla idmo ayagana waa la gelayaa sidaan u ballannay ha noqdeen wixii aan niri yaan loo tegin yaan loo tegin walaalaheen xaggooda yaysan ka imaan walaalaheen kale xaggooda yaysan ka imaan wixii aan niri yaan loo tegin yaan loo tegin ilaahay garashuuna siiyey ilaahay dad diimeed buu naga dhigay annagoo dad muslimiin ahaanna yaa laba jeer qofka mu'minkaa god lagama qaniino waxaan aan u jeedno o aad arkaysaan yaanan ku guban dab ninka ku gubtaa dambaskiisa ka leexda waxaan waa aragnay waxbaan fahamsanna wixii aan ku ballannay aan la daba marin heshiiska aa gaarteen iyo waxyaabaha la isku waafaqay ummaddii hadda waa nabad adinkana waad tidhahdeen dadkii ha la wargeliyo nimaan wax ogayn baa wax sameeyey ma jirayso aslan hadda teleefanna kulli wada qaadanaysaan waadna wada hadlaysaan meelaha qaarna waa la tegayaa nimaan wax ogaynoo intii la heshiiyeyba aan ka warqabin baa waxaas halleeyey yaysan dhicin reer gaal jeceelow dadkiinni war gaarsiiya in la heshiiyey reer gileedow dadkiinna gaarsiiya in la heshiiyey wixii markaan ballanno oo aan ku ballanno saacad fulaan waa inay xooluhu wada daaqaan waa inay dadku wada seexdaan waa in la wada darso waa in dawda dawda la wada cabbo waa inaan xumaan imaan xumaan ha bilaabina ballamada aan ku heshiinnay fuliya anu war badanoo ii dhiman oo aan idhaahda garan maa intii ugaasyadii nuqabada ay yidhaahdeen baa nagu filan ikhyaarna waa iga dambaysaa dadka hadda gebyayiy siday wax u cabireen aad bay u qiimo badnayd dadka hadlaysay wax u cabireen aad bay u qiimo badnayd carabkeenna iyo qalbigeenna ha iswaafaqo qofka aan qalbigiisa iyo carabkiisa iswaafaqin waa munaafiq waxa daahirka aan muujinayno qalbigeenna run ha ka noqoto ficilkeenna ha ka muuqato kulanka aan u fadhinno oo labadan beelood waa kulanka saddexaad muddo laba sana dhexdood ah waa kulanka saddexaad hadday hadda musaalaxada wax geli doonto kulanka afraad buu noqon doonaa awal ma aadan xumayn warkiinnahoo shaacay dadka maanta islaamka maamulaa ma gaarin xumaantiinnahoo shaacday oo la maqlay ma jirto hadda ka horow waad iscelcelinayseen waad dadaalayseen dadaalkiinnu ku noqda waxaan adduunna waxba idiin taraynin aakharana waxba idiin taraynin ha ku daalina wixii tale la idin siin lahaa horayna waa laidiin yidhi adinkana waa tidhaahdeen dhaqankiinni waa idin yidhi wa jazaakum allaahu khayran annaga waxaa u nagu ballan haddii ilaahay idmo oo aan ballan qaadaynaa wixii aan ku ballannay oo aad qorateenoo meesha laga akhriyey inaan idinkula shaqayno hadday kululaadaan oo ay qolo ka mid ihi kulayl ku keenaan eedda annaga ma lihin afeefti baan ula jeedaa qolo ka mid ah wixii aan ku ballannay tanfiidkooda ama ilaalintooda qof ama qolo cidday kulayl ku keenta annaga ma nihin waa wixii meesha lagu qoray runtii ragga muxaafadaadka ikhyaarta oho wulaadda oho deegaannada jooga labada degma oo dadka walaaluhu ay ku nool yihiin oo ayagana goobta jooga dadaalkiinna iyo juhdigiinna ilahay idinka abaalmariyo ilaahay dacfiha idinka koriya dadkan waa dadkiinni dadkaad tawxiidka iyo caqiidada u xambaarsanaydeen wey risaalada aad waddaan dadkaad u wadeen weeye qolo gaar uma dirsinidiin deegaan muxuu aha gaar uma dirsinidiin risaalada nebi maxamed baad waddaan calayhi salaatu wassalaam dad aadan afkooda aqoon baad u waddaan falastiin baa la rabaa inaad xuraysaan iyo baytulmaqdis tiyegle iyo caal cali iyo fulaan iyo hawshiinna waa ka weyn tahay dareenkiinna kobciya shucuurkiinna mas-uuliyeed kobciya nuqabadiinna isku xira dadkiinna shacabka isku xira deegaanka walaalnimadiinna isku xirnaantiinna muujiya kan gardaran wada qabashadiisa muujiya iskaashada macluumada itqaaniya waxa jira suga ha degdegina adinkana ilaahay adiin kaalmeeyo adinkana wulaadiinna iyo maamuladiinna samci iyo daaca siiya wajazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fiikum wabillahi towfiiq kaasi waxa uu ahaa waaliga wilaayada hiiraan oo hadalkan ka jeedinayay kulan lagu heshiisiinaya beelaha geelad leh iyo gaal jecel ugaaska guud ee beesha gaal jecel ugaas xuseen ayaa isna hadal ka jeediyey munaasabadda
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا نفتي لإتينا وحان دردار ما بتقوى الله تبارك وتعالى إلهي تبارك وتعالى عزيز كي عبسيسا سدر دار بينا الحمد لله إخوان إلهي ومهد إسكالي noogu nimceeyey nimcooyinkiisa faraha badan aan la soo koobi karin naga dhigay dad muslimiinna ilaahay maanta na waafajiyey in maaragtay ilaahay kitaabkiisa oo la xukumayo tadbiiqiisa goobjag aan ka noqono ilaahaas ha ku mahadsan alxamdulilah bacdallahi waxaan u mahad celinayaa dhammaan ka qaybgalayaasha guud ahaan waxaan leenahay jazaakum allahu khayran odayaasha maaragtaa labada beelood ee maaragtay wanaaggan iyo khayrkan in la gaaro markii loogu yeeray soo maaragtay degdega waxaan leenahay jazaakum allahu khayran waxaan sidoo kale u mahad celinayaa nuqubada waxaan leenahay jazaakum allahu khayran kaalintii mugurheed aad ka geysateen waxaan maaragtay mahadnaq iyo maaragtay ducaba isugu darayaa wulaadeenna qiimaha iyo qaayaha mudan iyo makaatiiftooda la socoto sheekh guuleed iyo macalin geedda waxaan leenahay jazaakum allahu khayran ilaahay tabaaraka wa tacaala ajir iyo xasanaadha idinka siiyo ikhwaanii kolba war ma dhinna wax maaragta hadda dhib noola sheegay ima muuqato laakiin war sidiisa maogta haddii la bilaabo meel unbuu iska fuula asigana war ma ogtahay meel unbuu magmagana jazakum allahu khayran guud ahaan heshiiskii la gaaray ee laba iyo tobanka qodob ahaa ee ka bilaabanayay dilka ee u dambeysay ee qodobkii ahaa ma ii sheegtid ee ee hasha u dambeysay waa wixii maaragtay aan annaga ku heshiinay waa wixii aan isdhahnay waa wixii aan saxiixanay waa wixii maaragtay walaalaha nala joogo ee maaragtay waktigooda noo horay ay nagu ogaayeen laakiin heshiiskaas ma ahayn mid maaragtay laisu meerinayay ma ahayn annagaa gaari soo sidaas ma aha jazaakum allahu khayran kabeel ahaan ilahayna waxaan weydiisanaynaa biasmaa'i wa sifaatih in ma ilaahay nooga kaalmeeyo markaan beel leeyahay magaaljaal aad moodaan guud ahaan hashaa jazaakum allahu khayran wallaahi walaalaad tihiin inama almu'minuuna ikhwa dad walaalo ah diris abti aysin haddaydu midka sheekaynaya markii dhib ka dhacay wiil aan abti u ahay aan mooto meel hebel ka saaray ilaa iyo uu ka taga dhanaaw aan qadka kula jiriy u dhahay bilaahi calaykum waxaa isdilayaaba marka waa dad walaalo ah waa dad isla dhashay waa dad raxmi jazaakum allahu khayran heshiiskaas marka ilaahay tabaaraka wataala noo fududeeyo qaas ahaan beesha gaaljaal waxaan leeyahay ilaahay ka baqo heshiiska aad qaadateen waxaa waaye sidaad u qaadateen ilaahay uga baqo maanta daalimka yaan la sii daynin heshiiskaa guud ahaan waa qaadanay waa wax aan ku heshiinay waa wax maaragta aan isla garanay ilaahayna waxaan weydiisanaya guudaha inuu noo sakiro ilaahay waxaan weydiisanayna balaayad dambe inayna soo dhex galo insha allah duleeraab ikhwaani jazaakum allahu khayran haddii heshiiska meeshaa kaga bax maanta maxaa la isku haystaa labadan beel walaalo ma aragta isla degan rixim ah alla isaga sheekeynayna waa burdhaa la isku haystaa soo maha iyo deegaankeeda intay ka baxday beeraha inta ku taalla musaa laga gobi ma og tahay burdha iyo waxaad sheegaysiin deegaanadana waxaa maanta maqan badihiha maqan yaa maayadii malaaygii macdantii ku aasneed suuq madow in lagu gado suuq madow in lagu gado maraakiibta lagu lagu guro muddo abbaanka ahyo marna ma ogolaan karo idinka rabaa idinkana maanta dhagaxaan yaro meesha ku yeelo waxaa laleeyahay ma og tahay intay tahay isaanay tahay ilaahay ka baq jazaakum allahu khayran meeshaan meel iska daaqsine waayo xoolleeyaad tihiin ilaahay ugu baq ilaahay ugu baqi jazaakum allahu khayran sidoo kale markii hore waa la isdili jiray unba ma ogtahay bacmadow iyo wax unbaa la sheegi jiray soo maaha beesha maanta waxay isla qaadatay geel nool ilaaha geela xukumi soo maaha yaa ilaahay geela xukumi geeli sidiisa la isaga rabaa weli aagan kama dhicin geela in la iska qaado sababtaas loo yeelina kolba qof walba caqli wuu garan karaa waxaan leenahay marka jazaakum allahu khayran ilaahay tabaaraka watacaala ka baqo shartayaan la horseedin ma og tahay noqda kuwa khayrka furo noqda kuwa sharta qufil ku dhejiyay noqda jazaakum allahu khayran ilaahay tabaaraka watacaala waxaan weydiisanaynaa biasmaa'i wa sifaatihi inuu khayrka na waafajiyo nimiyahoo meeshaan waxa yeelo ee hadda walaalka ka sheekeynaya dhagaxan iyo waxa ma aragtay dilka dhacay wax lasoo wax lasoo koobi kara maan waa lays dilay waa lays dilay waa lays afar layska dilay ma og tahay qajaf lagama soo qaadan dufal lagama soo qaadan kab lagama soo qaadan bilahi calaykum maxaa laysu dilay waa dulmi nabigana sala allahu alayh wasalam sibaabu lmuslimi fusuuqun wa qitaaluhu kufrun yaa adduunye ma aragtay ciqaabteeda ma ogtahay takana ninki nimanka hadda waxa dilay ninba ma ogtahay meeloo fadhiya sacaddan laga bilaabo takanaa meel u taal dad ma safri kara dhibaa haysta ilaahan idinku dhaariyey ilaahan idinku dhaariyey waktigii jaahiliga iyo iscunka waa lasoo dhaafay haddii aanu nahay ogaasyada maalmahan waa ma ogtahay geesaan isla joogna oo sheekaysanayn annaga waxaan ka fikirayna labadan beel inay walaalo noqdaan ay xilfi noqdaan ay dhaqan ma og tahay iyo isku diyo iyo wax walba inay maanta aan ka fikirayn annagana in maanta ma aragtay laysu dilo ma aragtay anaale iyo anaale wax soconaa mara jazaakum allahu khayran muslimiinta waa isla leeyihiin wax walba waa isla leenahay dirisaan nahay dadkaan ma og tahay gaalada waxay nagu qofishay kun siddeed boqol siddeetankii wixii la qayqaybsaday oo ma og tahay hebelaa inta hebelaa inta inta annaga aan isku soo qaadan saacadan ma iisoo dhaafi karti lisila jazaakum allahu khayran imtixaan waa ilaa allah idin janneeyo marka waxaan leenahay guud ahaan muslimiin ilaahay ka baqo waxa maanta lagu heshiiyeyna fulinteeda ha loo waday istaagaan leenahay maanta waxaa ceeb ibillahi calaykum wallaahi ibillahi sharaf dhac oo qof walboo maqla maanta caqligiisa uu diida maanta gaalo dalka joogta muslimiintii furuntii joogta in la soo qaado idinkan annagana kala dhex dhigo oo lilah reer ibrahim meeshaan wax coos ku yeel ma aragteen billaahi calaykum ceeb waaye ceeb waayo gaaladay farxad u tahay islaamkay ma og tahay ku tahay niidijab mar damba yaysan dhicin qof muslime oo muwaxid oo ilaahay furuntiisa taagan oo aqaliyaha boqolkiiba dhibac shan ama zero point five eh oo camalka maanta aan iska diidno ka fafadhino inaan walaalaheen aan mashquulino aan nafteenna ma ogtahay markaan ilaahay ku caasinay oo jihaadkii aan diidnay ee guryahan iska fadhiisanay oo cuquubada ilaahay tabaaraka wa tacaala ma ogtahay raalligaan kana ilaah waxaa rabta samee aan dhahnay muslimiintii furunta joogteen yaan ugu daray jazakum allahu khayr nin walbow haddaad gaalka dili wayse haddii maalkaad aad ku bixin wayse haddii sharaftaada dhowrin wayse ragga sharafta dhowraya furunta taagan yaan la mashquulinin ilaahay ka baq qodobka kale wuxuu yahay haddii maanta ilaahay siduu sheegay qofkii qof dila la dilo dhib ma imaadeenba filan maayo ninkii la dila in la keeno miiska la keeno filan maayo laakiin hal shay ilaahay uga baq haddii ninka aad keenaynin walba ma ogtahay weli wax baa ku jiro iimaanka iyo diinta hana degin jahliyaana haye mooridiis ka bilaabo asiga ha lagu dhibo moorada ha laga bilaabo wallaahi tuma wallaahi ma og tahay maalkaas mar dambe qof dambe tilaabo qaada la arki maayo ilaahay waxaan weydiisanaynaa marka insha allahu tacaala muslimiintiin ugu rafaaday ee mujaahidiinta ahayd ee cadowla xisaabtami lahayd aan mashquulini habaarkooda allah naga badbaadiye ilaahay habaarkooda ha naga badbaadiye ilaahu tanoo ka hanoo celini ilaahuu balaayo tantoo noogu dambaysa nooga dhig ilaahu rabbi raxma adan ku baryiinaaye shartantii ugu dambaysa ka dhig ilaahayo deegaankan barwaaqe iyo diin iyo khayr geli ilaahu ummaddeena diin fahansiiye ilaahay ummaddeena diin fahansiiye ilaahay ummaddeena diin fahansiiye wallahi haddaan diin fahanno oo ilaahay diintiisa aan fahanno nin nin dhiba lama aragteenba nin walba jidkiisa unba qabsanaya soo maa جزاكم الله خيرا إلهي محمد ديسيني بأسماء وصفاته غير نوفجي اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دين إلا قضيته ولا مريض إلا شفيته ولا حاجة من حوائج إلا قضيتها إله هذا قام هكوا هرسني إله دومن كذا نهي إله ولادين إله أمردين إله نهجج iminka waa mid ka mid a odayaasha beesha gaal jecel oo isna goobta ka hadlay بسم الله الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه إلهي سبحانه وتعالى هرت ولا لي المهد إسكالة مهد كوباد إله إسكالة نسكوان كان جيت كان مهد اللباد وحا إسكالة ولا إذا لبد قبل baay iyo bakool iyo hiiraan oo halkan dhafar badan ka muujisay oo ciidamo dhex dhigtay ilaa soonkii hadda wakhtiga la joogood ogtihiin saddex bilood mahad ha ka gaartee mahad igaa iska leh walaalayaal beelaha halkan heshiiska isku dhex maray meeshan waxaa la fadhiyey toddoba maalmood iyo wax dheer inta la soo gurmanayo oo cid walba ay meel ku soo hakanaysay oy dhowr habeen soo carro jiiftay ayadana intaas waa kasii dheertah walaalayaal waxaan leeyahay beesha reer gaal jecel oon ka dhashay oo walaalahay reer gaal jecella iyo beesha walaalahay reer geeladlo oon diris nahan abti iyo ensi nahay ceebna waa dhacday dadka kaleoo diris diriska ah oo hadda dirsowga waanagul ama ha noqoto maay ama ha noqoto maxaa tirida kale dad badan baa diris nala ah sidan annaga isu dhalnay ama aan isu xigno ama aan diris wadaag u nahay iyo dhibka iyo ceebta meesha ka dhacayna ummadda dhegna waa qabtaa ilna waanugu fiirsanaysaa horta ceebtaas ilaahay nuguma soo celiyey amiin dhah walaalayaal waxaa intaas dheer mar damba ilaahay subxaanahu watacaala aan dabarayno dhibkaan inay soo noqonin war carradaan ilaahay baa iskale inta meeshaan waxaan malaynayaa beeshaan maalinkiis ilaahay abuuray oo carradaana ilaahay isku makanay ummaddan baryay ka wada timid carabay ka wada timid wax la ogyahay waaye nin walba xilligiis halkaan soo gaaray iyo joogidaan waa isla deganeed carradaanna waa isla daaqaysay toggaas burdho oo biyahan waa isla cabbaysay ceelashaan waqooyiga naga jira iyo koofar wixii naga jira wixii qoraxsan jiray waa lasla cabaya waa lasla dhashay fidnadan waxa hurinaayo runtii magaal laga sheego dowladahan riddada ah iyo maamulahan riddada oo nin walba dabada iska fadhiyo oo laleeyahay nin walba xidka iskugu soo yaraanine waa kuwaan laleeyahay waxaa wax loo wadaagaa wixii maxay ahaayeen maamul goboleedyo nin walba dhegti waxaa isku maqlay marka ilaa dadkaa isma nici jirine adiga maamul goboleedyahan yahay waxay kugu soo dhowaane nacayb wax ma taro walaalayaal annaga waxaan qaadannay kitaabka ilaahay subxaanahu watacaala oo manasalka eh kitaabkaas ninkii ku dhaqmane ilaahay ma dayacayo ciddaan ku dhaqmin oo garab martane ilaahay subxaanahu watacaala waxba ka fali maayo qoom kale uu keensanayaa haddii annagu carradaan isku dilno oon dhiig ku daadinno ilaahay subxaanahu watacaala qoom kale oo asaga caabudo oo kitaabkiisa u dagaalamo waxba lama dhammo saacadaas keensan karaa shayddaanna dadka waa dhex ordaa ninkii abka aadan iyo abowxaahu ka soo bixi jannada oo geedkan ha cunin jannadaana ku waara la yidhi haddaad shaydaan ahayn inteennan cawada jannadan ku juri lahayn ona ku dhalan lahayn ninkaasaa markaa waddanka ku juro ilaahayna heshiis la geliyo oo yidhi ilaahu aniga ninkiin duwdo ii dhaaf cumrigaydan ii dheeray markii hore wuxuu yidhi ilaahu naftayda baaqi iga dhig weligay baan dhimanin allah ma oga cid kaloo nafta baaqi ku noqonaya ma laha la yidhi koomkan baaqi ku noqona laakiin adiga cumrigaadan kuu dheeray wuri heshiiskiis ilaahay la galay walaalayaal waana daba taagan yahay duubka waana hayaa hore waa naga jaraa midig waa naga jaraa bidax waa naga jaraa ninkaasaa marka allaha naga najeeye aqoobka nagu haya walaalayaal marka annaga waxaa naga go'on beesha gaaljecel haddii nahay heshiiska lagu gaaray quracaan intaasoo maalmood loo fadhay qarashka labada walaayo oo labada gobolbaa iyo bakool iyo hiiraan labadaayna waali ay ku bixiyeen in dib xaggaayna iska dhicisin oo mar damba annaga ayna eebsanin oo xaggaayna xumaan ay ka imaanin ilaahayaa insha allahu insha allah waan ku daraa ilaahay idinkiis annaga xaggaayna waxba kasoo noqon mahayin waxaa intaas ku dheer walaalahayga kaloo geeladle waa dhalannay dirisaan nahay isma hurayno labadan indhood mid haddii xanuunsanto tan kalena waa xanuunsani war labadii indhoodaan isku nahaye adankan shayddaanka idin soo dhex marin hadday wax dhacaanne waxaa la rabaa in wax laisku sugo shayddaanka wax waa ridayaa oo ninkii jannada naga soo bixi oo allo annaga na abuuro jannadaasna na geliye naga soo bixi walaalyaala wax qalluucintiisa ma dheero waxaa la rabaa marka cid alle ciddii wax ka dhacaan cidda kale inay sugto waa dhintay xalay waa dhaawacmay waxaana igu dhacay hadday tiraa tan kale dabada dhulku ay dhigato waddanka walaayo islaamma ka taliso la yidhaahdo walaalyaalo qoomkan xali waxaana ku dhacay qofkaas marka waa la qabanaa ama qoyskaasaa la soo kaduudaa laakiin caawamgii wax la dilo haddii jartii la cayaaree camar ay noqoto subaxda kan kale haddala asaa isduulane waxaa la yidhi wax isma dhaantay dhasheedaa la dhihi jiray waxba isma dhaanna walaalyaalow si walaalahaygii hore ay u sheegeen suldaanka suldaan raagaas u sheegay waxa waaye mujaahidiintii dagaalka geli laheed annaga intay kaalmayn laheen oo wiilkeenna dagaalka gelin laheen oon annaga nafteenna iyo maalkeenna huri laheen aan saddex bilood ayaga mashquulinnay oo annaga dhexdeenna ay ku jiraan inqaabtooda ilaahay hanaga wareejiye amiin dhah walaalyaal marka waxaanu soo jeesanayaa dhibkan dambe inas nagu imaadin ilaahay subxaanahu watacaalaan u bandhigaynaa cid kastoo islaam intaan niman salaad dukanayna kolle kuma jiro cid kastoo islaamana waa inay salaatuliil dukutaa oo ilaahay baridaa dhibkan inas ilaahay nagu soo celinin soomaalida dhanna ilaahay iska dulqaado gaaladan ilahay isnaga dulqaado ilaah odaan ku barina rabbiyow gaalada rabbiyow raxamkeeyow gacnaheeda ayada ku yad ilaah hubkeeda ku sallad ilaahu annaga waxaan rabnaa ilaa maraykan ifkaayn intay nool lahay hadday cenradaayn intay saan tahay oy madaxayna wax ka cad yihiin in maraykanka iyo ingiriiska shidaalka yaallo iyo qaniimada taalla aan qaniimaysana ilaahu noo nasiib assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu dambayntiina guddoomiyaha golaha nuqabada wilaayada hiiraan ayaa mikrofanka la siiyey
بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد الله سبحانه وتعالى أيام هلا أولا نقدق مسلمين نوغ نعمي نعموين كيس فراها بضن وأن سوكو بكرين oo ay ugu weyn tahay nicmatliimaan nicmatlislaam waliimaan ilaahaygana sii ayaan mahadinaynaa in badan intaa kadib waxaan mahad u celinaynaa xarakatu shabaab almujaahidiin gogashaan quruxda badan la dhigtay isku keenno keentay juhdigaan bixisay dadkeenni colaaddii ka dhex aloosneed demisay nagu dadaashay ayagoo ka duulaaya wa aslixuu daata baynikum ayagoo ka duulaaya amarkii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu saaray gudanaayo ayagana waa u mahad celinaynaa intaa kadib si gooni ah waxaan ugu mahad celinaynaa wilaayada baayo bakool oo gobashaan quruxda badan leh noo dhigtay na marti qaaday na soo dhowaysay ixtiraamka intaa la eg hadday tahay muxaafada iyo hadday tahay mid gobolba si gooni ayaan ugu mahad celinaynaa intaa kadib war ma dhinna waa la hadlay waxgaradkiyaa hadlay gabay ayaa lagu cabbiray cuqalo iyo rag waaweyn ayaa ka hadlay waxaa keliya oon leeyahay marka laba kelmid oo dardaaran ayaan kusoo koobaya ani warkayga wakhtigoo gaaban waxaad ogaataan horta dadka muslimiinta ah maanta waxaad moodaa inay cagsi ku socdaan sidii qiyaaskii iyo sidii la yaqiino ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu tala galay si aan ahayn inay ku socdaan haddana ay sheeganaayen musli ay sheeganayiin muslimnimo oo islaamnimo ay sheeganaan islaamnimada waxay wax ku gashaa ay wax ku tartaa musamo inaysan ahayn islaamnimadu waa sifaad qofka laga hela waa dhaqan haddii la waayo musamo keligeed maalinta qiyaama ku badbaadin mayso qofka muslimkaa qofka kaleoo walaalkiisa oo muslimkaa dhiiggiisa xaaraan uu ka yahay waa ka xaaraan allah subxaanahu wa tacaala ayaa xaaraantinimeeyey walaalkaa muslimka ah dhiiggiisa cirdigiisa sharafkiisa maalkiisa wax kastau leehay ilaahaa kaa xarimay haddii aad diiddo ood dhiiggii walaalkaa bannaysatood disho islaamnimadii xaqiiqada aheedoo la sheegay ma haysid waxaad sheeganayna waxaa weeye musaamo waay dhibaatada iyo dhibka iyo cuquubada ka xasilaysa allah subxaanahu wa tacaala aayad qur'aan ayuu ku sheegay wuxuu leeyahay allah annahu man qatala nafsan bigayri nafsin aw fasaadin fi lardi fakaannamaa qatala annaasa jamiican wuxuu la mid yahay qofkii qof muslim e dila asoo laay adduunyada waxa caalim joogo waxa masaakiin joogo waxa insaanku nool qof laay ayuu la mid yahay bal ka warrama qofkaad dembigiisa ma yaryahay maalinta qiyaamase muxuu fili karaa maanta annaga waxaa noo xaqiiqaysan oon isleennahay oo maskaxdeenna ku weyn adiga wax ma dilin qof baa wax dili war qof kaligiis maanta wax ma dila dagaalka maanta dhacayo waxaa lagu wada waxaa weeye hanti waxaa lagu wadaa fikir waxaa lagu wadaa dhiirigelin intaba ninkii uu qayb qaato iyo ninkii dili farqi maa u dhexeey xabadda ninkii soo godo wiilka u dhiibo soo dil dhaha iyo kan xabadda ku dhuftay farqi uma dhexeeyo waxaa laga yaabaa dad badan oo barnaamijkaa beri ayaad ka tahay dhahaayo maalinta qiyaamana ugu dembi badan ilaahay ha laga baqo nin kastaa dhahayo ilaahay subxaanahu wa tacaala ha laga baqo qodobka labaad dadkan ilaah u nicmay nicmou ilaahayna siiyey laakiin waa garan wayne allah subxaanahu wa tacaala qoom ayuu u nicmeeyey magaalo ayuu u nicmeeyey nicmada ayay garan waysay ilaahay tusaale ayuu ka bixiyey allah aayad qur'aani wuxuu ku leeyahay wadaraba allaahu masalan qaryatan kaanat aaminatan mudma'inatan ya'tiihaa risquhaa ragadan min kulli makaan intaa ka bacdi maxay samaysay fakafarat biancumillah nicmooyinkii ilaahay ay siiye ilaahay ou siiyey ayaay ku kufrisay abaaldhaan ayay noqotay xaqii iyo shukrintii laga rabay ayaa laga waay abaalmarin ilaahay muxuu u siiyey nicmadii markay ku kufriyeen ilaahay ou siiyey fa adaaqaha allaahu libaasa aljuuci waalkhawf war ilaahaan idinku dhaariyey magaaladan ama deegaankan sow nabad ma ahayn soo nicmo iyo barwaaqo laguma qabin meeshaan deegaankan eriyada hadda aan joogno dadka xoolo dhaqatada ahoo deggan markii las waraystay waxaa la sheegay dadka labada gobol ugu xoolo badan waay dhulka xoolaha haddii lagu dhaqaaliyo ay ku nicmoobaan waaye ibnu aadamkana wuxuu waxa weeye dadka reebaadiyahana nicmadooda wax kale kuma jirtay xoolahay ku jirtaa ilaaha u nicmay soomaa qaryadan magaaladan deegaankan ilaaha u nicmay nicmadii ilaahay shukrin meeshii laga rabay waa laisku dili dagaalkan goormau socdaa maanta odayaasha waxay sheegaayeen sideet lixdan iyo intaasoo qof in lagu dili deegaankan dadka waxaan leeyahay ilaahay ha ka baqaan ilaahay intuuna qoomka rogin oo dhibaatadii ayaga gacmahooda ay ku geysteen ilaahay uusan ka abaal marinin tuubuu ilallahi intaasaan idinku baaqaynaa intaa kadib kelmaddii iigu dambaysa oo akhiiran aan dardaarmaayo waxay tahay raggii iga horrayna ay dardaarmeen maanta dagaal ayaa socda dagaal ka socdo dad waa u guul iyo waa u liibaan dadkii ilaahay rajaynaayo raalli ahaanshihiisa rabo qiyaamo rajaynaayo guul iyo barwaaqo ayay u tahay maanta waxaan ognahay wiilasheenni waa waxa dagaalamay dagaalkaasna waxay keen uu keenaayo uu kasbaayo maadaama muslimiin ay yihiin dadka isdilaayo naar ayuu dhaxashiinaa haddaan meeshan dagaalkan ugu tarqiibinayno oo dagaalkan aan lacagta ugu dhiibayno oon ugu fududaynayno jihaadka aan ugu fududayn lahayn wiilkii ku shahiida ka warrama maxaa lagu sheegay axaadiista rasuulka sal alla alay wasalam maxaa ku cad waxaa ku cad afartan qof oo qaraabadiisa inuu u shafeeco qaadayo maalinta qiyaama haddaa tahay marka in adeerkiis ama waalidkii dhalay ama qaraabadii u dhoweed bal ninkii ilaahay wejigiisa kaaga shafeeco qaaday wax ka badan oo ku qaban lahay miyaa jira inaan isku tarqiibinno meeshii faa'iidada jirto haddaan annaga nafteenna xataa dagaalka kala bakhiilno oon walaalkeen kala bakhiilno oon wiilkeenna kala bakhiilno dadka qaraabada aan ku tashkiilino meeshay ka dili lahaayeen walaalkood aan dhahna war jihaadka gala nacfiga jihaadkaas laga hela aduu kuu soo noqonaa dad yahu waxaan noqonnay dad mucakis ah dad muqallib ahoo maqluub ahaan noqonnay ilaahay aan ka baqnay ilaahayna aan u tooba keen intaa ayaan kusoo koobaya wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullah فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي